asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo oo toddobaadkiiba mar aad maqashaan barnaamijka waxaa soo saara islamarkaana idinla socodsiin doona haddii allah awoodda la qadaro anigoo ah cumar yuusuf aadan america waxaa igala qeybgalaya oo dhinaca falanqeynta inoo jooga cabdiqaadir cumar ibraahim mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida todobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa haddii allaha ugu dara markaasi qadaro taariikhda dalka filibiin cabdiqaadir soo dhowow bal taariikhda dalka filibiin oo kooban haddii aad wax nooga sheegto
cumarow wadankan la yiraahdo filibiin waa dal caan ah oo ku yaala galbeedka badweynta baasifiga waa dal dadku inta badan ay aada u garanayaan dunida kala jooga kuwaasi oo markaasi dalkan u aqoonsan in uu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn dunida marka loo eego magac ahaan iyo sidoo kale qaabka dadka dalkaasi ay u dhaqmaan xeer ahaan filibiin marka waa wadan dadka ku nool ay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin luuqadii diinti bay ku kala duwan yihiin jinsigii iyo sidoo kale juqraafi ahaanba dalku kala duwan yahay marka loo eego dalkan waxa uu markaasi leeyahay magaalooyin waaweyn kuwaasi oo markaa dad badan ay ku nool yihiin sidoo kale dadka inta badan dalkaasi ku sugan qaarkood waa jabaneys oo dad jabaneys ayaa ku jira caasimadaha iyo magaalooyinka ugu waaweynna waa waxa kaliya ee dadku inta badan ay wax ka bartaan caasimadooda waxaa la yihahdaa maniila dad tiradoodu ay gaarayso hal dhibic todoba milyan oo qof ayaa ku nool marka loo eegana baaxadeeda waa kooiyo toban dhibic lix mitir magaalooyinka waaweyn waxaa ka mid ah quison city magaalo la yiraahdo oo markaasi ku taala medra manila iyadu waxay tahay magaalo ay ku nool yihiin laba dhibic todoba milyan oo qof kalcoon gudaheeda iyadana waxaa ku nool hal dhibic afar milyan magaalada dafaawo oo la yiraahdo iyadana hal dhibic afar milyan ay ku nool magaalooyinka kale waxaa kamid ah hadda markaasi la carbaabi karo magaalada kibu iyo sidoo kale sombaga city tira dadka ku noolna waa toba boqol tobaatan iyo shan kun oo ruux marka dadka dalkaasi magaalooyinkooda baa kala garan kartaa sida dadku ugu kala nool yihiin tira ahaan iyo sidoo kale dadka dalkaasi ee guud ee ku nool waana dal markaasi madax banaani haysta oo shuruuc kala duwan leh baarlamaani leh sidoo kale madaxweyne leh ra-iisul wasaarana markaasi leh sidaas darteed marka dalkan waa dal wadamada jaarka laa inta badan ka kaashada arrimo kala duwan oo saabsan siyaasadda si ay markaasi dalkan uga mid dhigaan wadamada awooda badan leh sida dalalka mareykanka ingiriiska iyo sidoo kale ruushka inkastoo aanay awooddaa weli gaarsiisnayn laakiin waxay isu dayayaan in ay ka mid noqdaan wadamada ugu awooda badan dunida filibiin marka waxay leedahay dimuqraadiyad mareykan ah oo ka madax banaan madaxweynaha marka loo eego waa madaxda dowladda waxay ka madax banaan yihiin madaxda kale ee dunida inay dal kale markaasi arrimo kala duwan kala soo hadlaan oo dalkii quseeya dhibaatana u keeni kara shuruucdooda waxay dhigaysaa in ruuxaasi xarig loo geysto sidoo kalena ciqaab la marsiiyo xeer daadejinta iyadoona sidoo kale waa meel kaloo mudan in lagu ammaano dalkan shuruucdooda haddii ruux la xukumo si deg deg ah bay markaasi ku xukumaan iyadoo aanan inta badan muddo dheer aanan la siinin ruuxii si markaasi hadhow aanay arrimo kale u imaanin ruuxiina isagoo dembiile ah la sii deynin
qeybihii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerulaha ee magaalada beledweyn ayaad maqlaysaan markana cabdiqaadirow wadiin wax kaa weydiiyey bal tirada dadka iyo qaabka ay u shaqaystaan iyo dhaqan ahaan intaba
dadka dalkaasi ku nool waa markaasi loo eego xog ururintii ugu dambeysay la sameeyey waxay ahaayeen tiradooda sagaashan milyan oo qof weliba kor ay ugu sii kobcayaan boqolkiiba laba ay markastaba sii kobcaan taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu tirada badan iyo kuwa ugu koraya ee ku yaala dunida dadka dalkaasi marka sanadba sanadka ka dambeeya aada bay usii badanayaan waxaana intooda badan ku nool yihiin magaalooyinka ay ku nool yihiin maadaama magaalooyinka dalkaasi ay yihiin kuwa aada u waaweyn isla markaasina xadaarad ahaan marka loo eego waa magaalooyin aada u dhisan qofku uu jeclaanayo inuu ku noolaado maadaama magaalooyin qurux badan ay yihiin marka dhaldhalaalka magaalooyinkaasi baa sababaya intooda badan dadka in ay ku noolaadaan magaalooyinka oo aanay baadiyaha intooda badan ku badnaanin degnaanshiyaha asalka ah marka loo eego dadka dalkaasi waa dad waa badan yihiin laakiin waxaa jira dadyo kale oo iyagana sii duldekan oo ka yimid wadamo kala duwan sida waxaa ku nool dalka dad dadkaasi dalkaasi waxaa ku nool dad ka yimid wadanka sbain waana sidoo kale luuqadihii bay qeyb ka yahay sbaaniska sidoo kale shiinaha dad ka yimid baa ku nool mareykanka iyo latin americaba marka waxaad dareemi kartaa dalkaasi dadka ku nool iyo dadka kale ee ka imaanaya wadamada kale in iyaguna badnaashuhu ay qeyb ka tahay marka luuqada marka loo eego ee rasmiga ah ee dalkaasi philibiin waa luuqad la yidhaahdo philibino oo ku saleysan tagaloog iyo sidoo kale ingiriisi in ka badan boqol iyo siddeetan luuqadood oo kala duwan iyo sidoo kale lahjado ayaa looga hadlaa philibiin marka laga soo tago luuqadaasi luuqadaha caadiga ah ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah takaloog oo laba iyo labaatan milyan ay ku hadlaan sidoo kale luuqad kale oo la yiraahdo sibuano waa labaatan milyan iyadana ku hadasho marka loo eego dadka dalkaasi isticmaala luuqadan locano sidoo kale luuqad kale la yiraahda jirta luuqaduhu aada bay u badan yihiin marka adiga un waxyaabaha ugu muhiimsan waa bortugiiska iyo sidoo kale luuqada ingilishka iyo filibino oo ah luuqada dadka dalkaas inta badan ay isticmaalaan dadka dalkan marka luuqadaha inta badan ay isticmaalaan waa luuqadahaas tiradoodana waa sagaashan milyan oo qof boqolkiiba laba ay inta badan kor usii kacaan waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula qeybihiisa dhexe ayaa isla soo gaarnay markana kusoo dhawaada heeska dhextaalka barnaamijka
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la saxbiyi jikiiga libaax karani dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal waliba gashiyaanka baadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal waliba gashiyaanka baadi markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gubtaayu maxay ii saqdiy markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gubtaayu maxay ii saqdiy ileen samirkama gaboodid haddaanadka geeriyoonid ileen samirkama gaboodid bugeennu kaasamaadii aroos laynoo gondaamiyey bugeennu kaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maayo
gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gadaadu tilmaantay weeye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay weeye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni wakaa samaade ee aroos laynoo gangaamay gugeenni wakaa samaade ee gaxdi nafsi aynu maaley
anoo guuriya habaynimo kantaalu lay cabaysi dhaxaan ku gooba jeexay anoo guuriya habaynimo kantaalu lay cabaysi dhaxaan gorigiiyo siigi iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigooduga angaarkulaacawi dhaxan gorigiiyo siig iyo galowgiyo ciyow dhammaan gebigooduga angaarkulaacawi gartaydaanaanu sheegan hanuun gaardharray sanaadmiga maxaa godobliye xambaarshiin gartaydan aanu sheegan hanuun gaardharray sanaadmiga maxaa godobliye xambaarshiin ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyooni ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyooni gugeenniwa kaasamaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenniwa kaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maaliye
waxaa dhegeystayaal haddaynu intaas kaga soo laabana heeskaa siduu jirka ugu looqeynayaan fanaaniyiinta cabdiqadar xasan laari iyo weliba hiba nuura waxay dhextaal u ahayd barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo qeybihiis dabo isla soo gaarnay cabdiqadar oo dhinaca diimaha haddii aan wax kaa weydiiyo bal maxaad nooga tilmaami kartaa
dalkaasi marka loo eego dadka ku nool waxay haystaan diimo kala duwan waxaana markaasi diimaha dadka dalkaasi ay haystaan ka mid ah diimaha katalotiga ama kristanka guud ahaanba diintaasi marka inta badan dadka dalkaasi waa ay haystaan balse islaamka marka loo eego islaamku dadka dalkaasi wuxuu ka yahay boqolkiiba shan islaamka culamada halkaa ku sugan waxay isu dayayaan weli in ay dadka dalkaasi ku nool ay wax badan ka fahansiiyaan diinta islaamka oo ah diin lagu badbaado faa-iido badanna leh adduun iyo aqraba dadka muslimiinta waxay inta badan ku nool yihiin gobolada koonfureed mindanao balwan iyo sidoo kale sulo mararka qaarkoodna waxaa markaasi joogaan magaalooyin kale oo inta badan kristanku ay joogaan marka dalkaasi ee muslimiinta waxay inta badan yihiin shaaficiyiin oo markaasi waana dad inta badan hadda magaalooyinkaasi isu daya inay ka abuuraan goobo lagu barto diinta islaamka si looga dhaadhiciyo in diintu ay tahay diin wanaagsan oo diimaha kaleba ka wanaagsan marka qaar ka mid a dadka najruudka la yiraahdo waxay ku dhaqmaan iyagana diin dhaqameed oo iyagu ay sameysteen diimaha kale ka madax banaan marka qaarkoodna waaba diin ma haystaan marka diimaha dalkaasi ay dadka haystaan waa sidaa
wahagaag dhinaca waxbarashada haddii aan kaa weydiiyo iyada laftirkeeda maxaa nooga tilmaami kartaa
waxbarashada dalkaasi waxaa waxay ka mid yahay dalkan dalka waxbarashadu ay dhexdhexaadka tahay waana qaar ka mid ah wadamada kalena wuu dhaamaa waxbarashada dalkaasi inta badan waxay culeys ka saaraan luuqadda englishka oo ah luuqad caalami ah dadku inta badan ay isku fahmaan iyadoo laga hirgeliyay dalkaasi goob waxbarasho kala duwan oo lagu dhigo luuqadani waxaana weliba dhigayaa dad u dhashay luuqadii oo aada uga hadli kara halka ay jiraan dad wadanka filibiin u dhashay oo macalimiin ah luuqadii dadku ay fahmayeen wax ku fahansiinaya englishkiina yaqaana iyo luuqado kale marka luuqadda ugu badan ee hadda laga barto waa luuqadda englishka sidoo kale dad waxaa jira carabiga iyaguna barta waxaanay u badan yihiin dad muslimiin ah halka kuwa kale oo diimaha kala haysan iyaguna isku dayaan inay bartaan laakiin aada bay u yaryihiin ujeedka culimada iyo macalimiinta dhigaya luuqadan waxay tahay inay dadku fahansiiyaan diinta islaamka maadaama kristanka ay aada u badan yihiin marka loo eego dalkaasi marka luuqadan waxaa lagu dhigaa manaahij kala duwan ee dalkaasi iyo sidoo kale jaamacadaha waxaa qeyb weyn ayay markaasi ka tahay luuqadan wagaag cimilada haddii aan wax kaa weydiiyo bal iyada laftirkeeda maxaa nooga tilmaami kartaa
cimilada philibiin waa mid kulul mararka qaarna waa dhexdhexaad wadanku wuxuu leeyahay celcelis ahaan marka loo eego waa adiga uun dhankaa wuxuu u badan yahay oo kuleelka saas darteed marka dalkan marna waa kuleel marna waa dhexdhexaad
aada baad mahadsan tahay guud ahaana intaa ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka taariikhda dunida anigo cumar ameerika ayaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa dhinaca falanqeynta noo joogay barnaamij kan lamid isku maqli doona sidaa nabadgelyo